barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah tobanka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro etoobiyaan ah oo ku go'doonsan boosaaso oo dalbaday in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka yimaadeen bil baan joogaagan dalaal baana keentay ilaa taariib taariib sacuudigaa tegaynaa haatan hataan noqonaan doonanaa ilaa etoobiya inaan noqonaan doonayaa dowladduna celis kaasaan doonaynaa waxaad kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ku soo kordhiyey maqaayad bixisa adeegyo casri ah
kaalimihii heesaha ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah
duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magaciyo qadi alla duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda turkiga ayaa si kulul u cambaaraysay dalka iceland in uu si xushmad darro ah ula dhaqmay ciyaartooyda kubadda cagta ee turkiga markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha magaalada rejavik kooxda turkishka ayaa habeenkii axadda dhowr saac lagu hayay qaybta baasboorada lagu hubiyo ee garoonka waxaana la marsiiyey baaritaan xoogan sida ay sheegeen ciyaartooyda afhayeenka madaxweynaha turkiga ibraahim kaliin ayaa qoraal cara leh oo uu soo dhiga twitterka waxa uu iceland si daran ugu dhaleeciyey in ay si xushmad darro ah oo aan la aqbali karin ay ku samaysay ciyaartooyda waddanka turkiga dowladdeena iyo shacabkeenu waxay garab taagan yihiin xulka qaranka waxayna jawaabta ugu wanaagsan ku bixin doonaan garoonka kubadda cagta ayuu yidhi agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada turkiga fahratiin altuun ayaa sidoo kale isna sheegay in sida loola dhaqmay ciyaartooyda turkishkuah aysan waafaqsaneyn diblomaasiyadda iyo habka ciyaar wanaagga intaba wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa warqad diblomaasiyadeed oo cabashaha u dirtay iceland iyada oo sii marinaysa safaaradda norway dowladda iceland weli wax jawaaba kama aysan bixin dhacdadani turkiga iyo iceland ayaa ku wada jira qaybta h ee isreebreebka loogu soo baxayo koobka qaramada yurub ee sanadka laba kun iyo labaatan turkiga oo ciyaartii u dambeysay laba iyo eber kaga adkaaday faransiiska ayaa sagaal dhibcood ku hogaaminaya qaybtan madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka kasakhistan qasim jamaarti tokayef ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi dhaca bartamaha aasiya guddiga dhexe ee doorashada kasakhistan ayaa maanta ku dhawaaqay in jamaarti uu helay ku dhowaad koob iyo toddobaatan boqolkiiba codadkii laga dhiibta doorashada musharaxa ugu dhow oo ah hogaamiyaha mucaaridka ninka la yidhaahdo camirzan kosanof ayay guddigu sheegeen in uu keenay lix iyo toban boqolkiiba laakiin guddiga muraaqabeynaya doorashadii shalay ayaa cambaareeyey sida doorashada ay u dhacday gaar ahaan xadgudubyo dhinaca xuquuqda asaasiga ah oo lagula kacay dadweynaha oo ay ku jireen xarig loo geystay ku dhowaad shan boqol oo ruux oo ka mid ahaa dad si nabad ah ku mudaaharaadayay mucaaridka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada shalay la musuq maasuqay doorashadan ayaa ahayd tii ugu horeysay muddo soddon sano ah oo ka qabsoonta dalkaasi kazakhistan kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii muddada dheer xukumayey wadanka kazakhistan nuur suldaan nazarbayef
intaasi ayaynu ku dhaafeynaa warkii dunida waxaad kala socoteen v o a qaar ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda dalka etoobiya ee magaalada boosaaso u taga in ay uga sii tahriibaan dalka yemen ayaa sheegay in ay xaalad nolol xumo oo liidata ay ku haysato magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa codsaday in laga caawiyo sidii ay dib ugu noqon lahaayeen deegaanadii ay ka yimaadeen warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf in badan oo ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda qowmiyadaha itoobiya ayaa weli soo gaaraya magaalada boosaaso halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin waxayna doonayaan inay ka tahriibaan gudaha magaalada boosaaso iyagoo sheegay inay gaari doonaan sacuudiga si halkaas ay uga shaqaystaan dhallinyaradana oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa v o a u sheegay in markii ay ku sugnaayeen magaalooyinka ay ka yimaadeen ay shaqaysan jireen kuwaasoo qaban jiray dhaqashada xoolaha dibiga tabcashada beeraha balse dhallinyaro kale ayaa u soo sheegay in ay tegi doonaan sacuudiga si ay u shaqaystaan waxayna go'aansadeen inay iyaguna soo safraan ayna maraan waddada saaxiibadooda ay mareen waxaa sidoo kale ay ii sheegeen in lacaga looga qaatay intay u soo kala safrayeen magaalooyinka adis ababa iyo weliba boosaaso magaalada boosaaso oo hadda ay ku sugan yihiin waxaa haysta daruufo dhanka nolosha ah oo ay ugu weyn tahay hoyla'aan gaajo iyo weliba in magaalada boosaaso cimiladeeda xilligan ay tahay mid kulul oo horay ay uga yimaadeen meel qabow waxaana jirkooda ka muuqanaya nabarro ka soo baxay mana haystaan lacago ay ku aadaan goobaha caafimaadka axmed ibraahim iyo laba saaxiibadiisa oo aan ku kulannay goob maqaaxi ah oo ay ku sugnaayeen dhallinyarada magaalada boosaaso shaasiin iyo sheeko dheer kadib ayaan ka waraystay xaaladda nololeed iyo weliba halkii ay ka yimaadeen etoobiya waa garta imisa maalmood baa halka joogtaa bil baan joogaagan Ay, maxaa ka soo doonta halkan magaalada boosaaso maxaa u timi waxaan u timid dalaal baana keente ilaa taariib taariib sacuudiga degaynaa biya imi- iminka biyaha kaxe iska fadhiya iska iska shaqeysada markuu nu- markuu nugu yiri dalaalku iminka xeerada iminka ka baxne ee iska shaqada magaalada degne shaqadan doondoonayna markuu su- iska soo baxne ma- iminka marka hadduu idin yiri badda waa xiran tahay ee iska shaqaysta inta badda ay furmayso magaalada boosaaso shaqa ma ka heshay marka maya waxba kama helin iminkaan doondoonaya ma markaad joogtay e- aad etoobiya maxaa halka ka qaban jirtay xagga dibi baan dhaqan jiray dibida baan naacan jiray dibiga waan iu iibin karay iyo jahad baan iibin jiray iyo ha abraqadiyo iyo hadhuur ha beero beer baan shaqan jiray Ay.
lacag ma ka heli jirtay marka haa waan ka heli jiray waan ka heli jiray ilaa halkan markaad k- timaaday oo aad rabtay inaad tahriibtay wax shaqaa ma ka heshay halkan waxba kama helin saaxiib waxba ma jiraan shaqada hadda marka maxaad doonaysaa marka adii saaxiibada oo kale maxaad doonaysaan haddeer ma haddan haatan hataan noqonaan doonanaa ilaa etoobiya waxaasaan doonaynaa haa ina celiyo In- in- inaan qonan doonaya dowladduna celis kaasaan doonaynaa Ee, maadaama aad hadda boosaaso joogto sidee idinkula dhaqmaan ee dadka magaalada jooga weya waxa meesha meera baa la jiraadaa iyo daasa- daasolino dhexdeen seexna habeen gidigeeda ma- ma- ma seexan ma- ma karayno waan waan soo jeedna male ma seexan karayno kuleel iyo iyo iyo roob Ee, Ee, di- dib noqodo ilaa etoobiya kaasaan doonaya etoobiya yaa jooga marka markaas dadka waalidkeenan iminka ku noqonaya doonaya walaa hooyo iyo aabihiiyo walaalo ninkaan magacaa maxamed maxamed Aye, maxaa halka qabataa
biyintiindiibu barbaadiyabana aaraadiyaaba baaqyibiratingalu barbaadi intaasi kadib qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo u diirnaxay dhallinyaradaas itoobiyaanka ah ayaa bilaabay inay raadiyaan hay-adaha qaar si dhallinyaradani dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen si mar kale qoyskooda ay ula midoobaan siciid cabdulaahi jaamac oo ka mid ah dhallinyarada ayaan ka waraystay waxyaabihii dhallinyaradan ay u qabteen Ee, yusuf waa mahadsan tahay Ee, yusufow ee, saa la socotid ee, niman dhalinyaro ah oo yaryara oo da-doodu ilaa shan iyo toban jir ilaa lix iyo toban jir iyo afar iyo toban jir iskugu jira marka yusufow nimankaas ee, waxaan kala samaynay qolyaha ka shaqeeya human traffiga oo hay-adda i o m iyo hay-ado kale oo iyaga hoos yimaada Ee, baan la raadinay teleefonadooda iyo xogtooda adigu markii dambe hay-adda o m baa waxay nagu xidhay hay-ad la yihahda m r c oo kala shaqeeya arrimahaas marka ee, nimankaas dhalinyarada nimankii hay-adda ah baan cid noo soo diray waxay noo sheegeen qolada hay-adda ah in lix boqol oo qof restoration lagu- laga qoro oo la diwaan geliyo Ee, hadhowna wax yar dadkaas ee, laga celiyo laba boqol dadaan gaarin laga celiyo say noo sheegeen saraakiil ka tirsan ee, xafiiska hay-addaas m r c yuusuf nimankan waxaa magaalada dayac badan baa ku haysta oromadu magaalada waa ka buuxda daryeel la-aan iyo cunto la-aan iyo kulayl baa iskugu darmaday marka arrimahaasaanu u fududaynay kol markii dambena qolada hay-adda baa cid noo soo diray waxay dhaheen waxbaanu ka qoraynaa ee waxaan isku taxallujinaynaa inaan waddankooda ku celino yuusuf maxamuud v o a boosaaso mahadsanid yuusuf dhegeystayaal haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta aan uu ku luuqeeyay maxamed bike
duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo qadiya alla duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo qadiya haduurin ruuxnaba bulshada bulshada bulshada dagan ha ka tegin marnaba gadaalninku dheer xaqarin dantaadana gaarka hay haduurin ruuxnaba bulshada bulshada bulshada dagan ha ka tegin marnaba gadaalninku dheer xaqarin dantaadana gaarka hay deeqaarabi baa baxshee kalana dhankawda qof diidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadun adigu daacadun ahaw qof diidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadun adigu daacadun ahaw qalbiga layskama dunshee tashaada ha barin dulliga adoo dilan baa afkiyo himnaa qoso lagu khasba qalbiga layskama dunshee kashaada ha barin dulliga adoo dilan baa afkiyo himnaa qoso lagu khasbaa dulqaadkaadoon ka tegin ka tegin ka tegin arbaadir laga xigaa cagaa inuu kula dul maro dhigaa kugu daya xumaa dulqaadkaadoon ka tegin ka tegin ka tegin arbaadir laga xigaa cagaa inuu kula dul maro dhigaa kugu daya xumaa deeqaarabi baa baxshee kalana dhankawda qof diidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadun adigu daacadun ahaw qof diidan horumarka
intaasi ayaynu ku dhaafeenaa codka macaan ee fanaanka maxamed bike waxaad heestaasi ku dhegaysanayseen barnaamijka dhalinyarada maanta iminkana magaalada laascaanood dhalinyarada magaaladaasi ku nool ayaa xiliyada habeenkii isugu yimaada oo ku caweeya biibito ama maqaayad cusub oo uu bartamaha magaalada ka hirgeliyey wiil dhalinyaro ah warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa lagu soo kordhiyey goobo kala duwan oo hal abuur cusub oo dhallinyaradu ay isugu yimaadaan dhallinyarada magaalada laascanood ayaa ay ii sheegeen inay aada u danaynayaan goobo ay ku caweeyaan oo bilicsan goobsoor waxa ay ka mid tahay meelaha dhallinyaradu ay isugu yimaadaan haddaba waxaan wax ka weydiinay dhallinyarada aasaasta iyo ujeeddada ay ka leeyihiin iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen inay kusoo kordhiyaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka u horeysa waa salaamaya bahda v o e intaa kadib magacaygu waa maxamed cabdiqaadir maxamed marka u horeysa horta waxaa muhiimadda ugu weyne aan u aasaasnay ay tahay in la helo meel ka duwan meelihii hore uga jira haddii eebay kuu samagoliya in dhallinyaradu ay ku caweyso wakhtiga habeenkii oo kale annagoo waxyaabo badan ugu soo kordhinay hadday noqoto cuntooyinka hadday noqoto xagga internetka hadday noqoto fadhiga hadday noqoto qaabka meesha ay u dhisan tahay bal ka waran dhallinyarada iyo waxyaabaha xiiseynayaan adeegyadan aanu bixinayno runtii waa adeegyo aanu isleenahay way soo jiidanayaan dhallinyarada gobolka oo boqolkiiba siddeetan way soo jiidanayaan waxaa yeeto haddiiba kuusama ogolyahay sistamka meherada u samaysan tahay ama xaruntan ganacsiga aanu u abuurnayna waa sistem iyo nidaam ka duwan nidaamyadii hore ganacsi ee gobolka ka jiray qalabaynta lafteedaaba dadka soo jiidanaysa oo aanu ugu talagalnay inay la jaan qaadaan habka dunida casriga ah bal ka waran dhanka shaqa abuurka iyo in ay dhalinyaradu shaqooyin ka helaan xaruntan gabsoor waxaa shaqo ka helay ugu yaraan inta hadeer noo shaqaysa ilaa sideed iyo toban dhallinyara sagaal iyo toban dhallinyara baa ka shaqaysa oo shaqo abuur ka heshay gobolkana waynu ognahay shaqala-aan baahsan baa horey uga jirtay sidoo kale istaahil maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada yimaada goobtan gobsoor waxay iga sheekaynaysaa muhiimadda ay leedahay inay halkan yimaadaan iyo waxyaabaha ay ku qaataan maasha allah goobtan waa goob aada u wanaagsan dhallinyaraduna aad ayay u imaanaysay intii la furay wayna ka heleen qof kastoo soo galana aad ayuu uga helayay cuntooyinka amase waxyaalaha lagu bixinayo marka maasha allah goobtani aad waa goob wanaagsan run ahaantiina dadku ay aada uga wada heleen iyo waxay dhallinyaradu xiiseynayaan oo kale maxay yihiin
waxaa ka mid ah xagga kolley nadaafadda oo aada u sarreysa shaqaale jajaban oo meesha ka shaqaynaya oo si kartila u shaqaynaya marka maasha allah kolleydii dhallinyaradu way xiiseynaysaa wayna ka heleen waa gartay bal ka waran gabdhaha iyo gabdhaha dhallinyarada siday u yimaadaan iyo waxyaabaha ay jecel yihiin midii timaadana waxay jeclaanaysay saaxiibadeed inay soo kaxayso meesha keento waxay jecel yihiin aadka u xiiseynayaana maba kacayaan sawiro ilaa iska qaadaan markay cuntadii dalbaan waxay samaynayaan in bigtara meesha iskaga qaadaan sidoo kale cabdixaafid garad cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada goobtani soo booqataa baliga hore cabdixaafid adeegyada aad halkan ka hesheen iyo ka dhallinyar ahaan iyo waxyaabaha idin soo jiitay maxay yihiin bismillaah markooda waxaan u madaceynaa v o eda iyo wariye cabdikariin goobsoor waxay ka mid tahay meelaha magaalada aan ku cusub runtiina dhalinyartu ay aada u xiiseynayaan iyagoo ka helay markaa magaalada marka hore ay ka jirin meel ay iskugu yimaadaan ay ku caweeyaan ay ku sheekaystaan dhalinyaraduna markasta aad bay u xiiseeyaano inay fadhiistaan ku nasanayaan ku istireexayaan ku sheekaysanayaan wallaahi runtii dictoorkuna aad baan uga mahadcelinaa barnaamijka cusub uu kusoo kordhiyay magaaladiisa deegaankiisa gobolkiisa maadaama uu nin dhalinyaro ahay ka dhalinyar ahaan waxaan leenahay aad baan kugu mahadcelinaynaa shaqo abuurna waa laga helayoo koley dee sagaaliyo toban qof ilaa ka badan baa shaqo ka helayoo adee magaalada ku ahaa bahalki dad bilaa camala ama shaqa aan ku haysan wallaahi aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa biliicda aad baan dhalinyarada usoo jiidatay waabata keliya keenaysa inay dhalinyaradu ku sheekaystaan oo ku caweeyaan dadkaanu kula kulanay waxaa kamid mid ka mida wariyaasha ka howlgala gobolka sool bal iga waran horumarkani muxuu fursada usoo kordhinayaa dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijkani wuxuu dhiirigelin siinayaa dhallinyaradii dalka dibadiisa wax kusoo baratay haddana dalka gudaheeda ka shaqeeya in ay iyaguna sida uu ugu soo kordhiyay horumarkan bulshada oo ah horumarkani mid la taaban karo in dhallinyarada kalena dhiirigelin ay u noqoto ay yidhahdaan de maadaama uu doctor axmed ininkuna maxaa niin diiday inaad ganacsiyo noocaas oo kale ah oo ku cusub magaalada aad samaysaan marka xaruntan xaruntani waxay dheer tahay xarumaha kale waxaan malaynayaa de ilaa adigu horta dhaqaale badan waa galay waayo waxaa yaalla ilaa toban mishiin oo kala duwan oo mishiin walba wax qaabilsan yahay hal abuurkan ninkan dhallinyarada uu soo kordhiyey iyo dhallinyarada kale shaqo abuurka ka helaysa wallaahi waxay kutusinaysaa inay dhallinyaradu waxyaaba badan kaga baaqsadaan labaatankaa dhallinyarada ah horey may uga shaqayn jirin shaqooyin umay hayn oo magaaladaasay joogtay waxay kaga baaqanayaan mukhaadaraadkii waxay kaga baaqanayaan tahriibtii waxay kaga baahanayaan dagaaladii sokeeye waxay kaga baahanayaan inay midba mid uu meelaha intay xayraamaan uu dee ay meelaha isku laayaan waxyaaba badan bay kaga bulshada haldoorkeedao dhan marka meheradu waxaana la odhan karaa waana meherad dhalinyaro waana meherad odayaal waana meherad bulshada haldoorkeedu ay imaanayso cabdikariin olol v o a magaalada laascanood haatana dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waxaa inoo soo diray waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascad
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka bortaqiiska habeenkii xalay ahaa waxaa lagu soo gebagabeeyey koobka loogu magacdaray uefa nations league waa koobka horyaallada qaramada qaaradda yurub waxaana ciyaartiisa kama dambaysta habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay waddanka bortaqiiska iyo holand ciyaartan oo lagu qabanayay guriga bortaqiiska oo isagu afartii kulan ee koobkan ugu dambaysay martigelinayay ayaa waxaa sagaashankii daqiiqo kadib ciyaartaasi hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday xulka qaranka ee bortaqiiska sidaasina holand waxaa lagaga badiyey hal gool iyo waxba koobkiina waa lagaga qaaday bortaqiiska ayaa ku guulaysanaya koobkii labaad muddo afar sano gudahooda waxaana xulka qaranka ee bortaqiisku ay noqonayaan waddankii ugu horreeyey ee koobkan dhowaantan bilowday ku guulaystaan koobkan oo aan hore loo dhigin ayaa bortaqiisku waxa uu noqonayaa taariikhda waddankii ku galay inuu koobka markii ugu horraysay ku guulaysto ciyaaryahan christiyaano ronaldo ciyaartan wax uu cadalaha kama dhigin waxaana loo aaraynayaa sababta inay yihiin difaacyada xulka qaranka ee holand wiilasha fandayke iyo delet oo la tilmaamo inay yihiin labada difaac ee dunida ugu muhiimsan ee kooxu wada ciyaara ciyaaryahan delet ayaa waxaa la sheegayaa haatan in kooxo fara badan oo ka ciyaara qaradda yurub ay doondoonayaan ciyaarta dabadeedna waxaa warbaahinta telefishinada laga daawanayay isaga iyo christiyaano ronaldo oo si hoose u wada hadlaya islamarkaasina daliid uu qoslayo ciyaarta kadibna markii la waraysa daliid waxa uu sheegay in christiyaano ronaldo uu ku qalqaalinayay inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta yuventus laakiinse waxa uu sheegay daliid inaanu weli wax go'aana ka gaadhin kooxda uu ku biiri doono islamarkaasina uu sheegay inuu fasax qaadan doono deetana uu aad kaga fakari doono kooxda kubadda cagta qaradda yurub ee uu ku beri doono waxau xusay in uu jecel yahay inuu xusho koox uu hubo in uu maar walba iyo goor kasta u ciyaari doono laakiinse aanu doonaynin koox magaca leh uu inta uu tago uu boos ka waayo si kastaee noqotaba xulka qaranka ee bortaqiiska ayaa ku dabaaldegay waddankooda iyagoo taageerayaashoodana ay u sacbinayeen tartankan uefa nations league xidiga ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahan bernardo silva oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city islamarkaasina qaranka bortaqiiska u xirta nambarka tobnaad waa ciyaartayahan kale leeyahay waxauu xilka laacibnimada ee xulka qaranka ee bortaqiiska kala wareegi doonaa ciyaaryahan christiaano ronaldo isla koobkaasi kaalinta saddexaad ay ku loolameen waddammada switzerlan iyo ingiriiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen hase ahaatee e xulka qaranka ingiriiska ayaa rigoorayaashii loo dhigay shan iyo lix ay guushu ku raacday islamarkaasina kaalinta saddexaad xulka qaranka ingiriiska ayaa sidaasi ku galay haatanna haddii aan jalleeco dhinacaa iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ciyaareyno fara badan oo qaaradda yuruba ayaa si aad iyo aada loo doondoonayaa waxaana wararka ay ugu dambeeyey haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay xooggeeda isugu geynayso sidii magaalada madrid garoonka benabeyo ay u dhaafin lahayd ciyaaryahan garet bel oo la sheegay inuu ka mid yahay xidigaha aanay isku wanaagsanayn tababaraha kooxdaasi ee sanadiin sidaan ciyaaryahankan ayaa kooxaha doonaya waxaa ugu horraysa kooxda kubadda cagta ee manchester united iyadoo wararku ay sheegayaan in manchester ay doonayso ciyaaryahankaasi in ay wadahadal kala gasho kooxdaasi maadaama ciyaaryahan bul bogbaisna ay kooxda kubadda cagta ee real madrid ay iyana doondoonayso dhinaca iyo ciyaaraha tayniska haddii aan jalleecana habeenkii xalay ahaa waxaa guulaystay ciyaaryahan rafael nadal waxa uuna ka guulaystay ciyaaryahan dominic tien ciyaartan oo ahayd ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka loo yaqaano french open ayuuna ciyaaryahan nadaal ku guulaystay nadaal waxa uu ka mid yahay xidigaha ciyaartan tayniska kuwooda ugu caansan waxa uuna ku guulaystay ilaa iyo toban iyo siddeed koob oo uu ciyaaray waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa tartanka koobabka lagu guulaysto ciyaaraha tenniska iyadoo uu hogaaminayo ciyaaryahan roger feder oo isagu labaatan koob ku guulaystay hase ahaatee koobkan loo yaqaano french open amaba ronald agrosh ayaa ciyaaryahankani waxa uu ku guulaystay laba iyo toban mar waana ciyaaryahanka dunida ciyaarta tenniska ugu haysashada badan koobka loo yaqaano french open amaba koob hal waddan lagu dhigo ninka ugu haysashada badan ciyaaryahan nadaal oo marar badan uu dhaawacyo soo gaaray darteed ciyaaraha kaga maqna iyo haatan waxaad moodaa inuu mar kale dib ugu soo noqonayo ciyaartan uu caanka ku yahay weliba khaasatan koobkan french openka ooba ay tahayba in mararka qaarba ay magiciisa in loo bixiyo uu qarka u saaranya maadaama uu isagu koobkaasi mar walba wacdara ka dhigo caawana waxaa mar kale laisugu soo noqonayaa ciyaarta kama dambaysta ciyaaraha n b a da waddankana maraykanka oo koobkii uu haatan gabagaba marayo iyadoo afartii kulan ee la soo ciyaaray kooxda tulanoo raptors ay ku soo badisay saddex iyo hal islamarkaasina caawa haddii ka badiso kooxda golden state koobka lagu guddoonsiin doono magaalada toronto oo ay kooxdu ka dhisan tahay haddiise kooxda kubadda koleyga ee toronto laga badiyo waxay noqonaysaa in mar kale kulanka saddexaad lays- kulanka lixaad la isugu noqdo guriga kooxda golden state magaalada oakland warar goordhoweed soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan kevin durant xiddigga ay ku dhaarato kooxda kubadda koleyga ee golden state warriors laga yaabo inuu caawa u safto kooxdiisa kubadda cagta aan raahday kooxdiisa kubadda koleyga ee golden state warriors ciyaaryahankan ayaa in muddaha dhaawac kaga maqnaa kooxda oo waxa uu ku dhaawacmay kulankii shanaad markay la ciyaarayeen kooxda kubadda koleyga houston rockets ilaa ay haddana ciyaaryahanku dhaawacaasi weli garoonka somaan u gelin kooxda kubadda koleyga ee golden state warriors ayaa haddii ciyaaryahankaasi uu caawa ku soo biiro sida la filayo waxay u suura gelinaysaa amabay fursad siinaysaa in ay ka badin karaan kooxda kubadda koleyga ee toronto dhegaystayaal barnaamijkii ciyaaruhuna waa naginta tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno ciyaarihii waxaa soo jeedinayay mascade oo ku sugan minneabolis markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa fanaanka cabdulqaadir jubba iyo heystii shamis
aanu intaasi ku dhaafna heesta shamis iyo codka cabdulqaadir jubbe iyada ayaana u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaan idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa noo joogay sandheere tan iyo kulan dambe nabadgelyo